alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu wslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamedi wcalaa aalih wsaxbihi waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima calamtana wcalimna maa yanfacuna wazidna cilma waxaa inoogu dambeeyey ikhwaani baaraka allahu fiikum hadalkii sheekhu uu kaga waramayey ru'yat lmuuminiina lirabbihim fi laakhira dadka muminiinta ah inay rabbigood arkayaan marka sida ahlu sunnuhu rumaysan yihiine nusuustuna ay tilmaantay ilaahay jala wacalaa adduunyada lagu arki maayo adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala laguma arkayo sababta aan ilaahay adduunyada loogu arkahayna ma aha inay tahay macnuhu uu yahay ilaahayna aanu ahayn mid aan laba arki karin ha yeeshe eh addoommaha ayaan iska xejinahayn aragtida ilaahay jalla wacalaa adduunyada intay joogaan ha yeeshee marka aakhiro la tago dadka mu'miniinta ahi rabbigood way arkayaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagaa gelinaya oo siinaya awood ay aragtidiisa ugu adkaystaan sidaa awgeed baa lan taraani sidaynu soo maray hadalka rabbi yidhi waxaa lagu fasiray fi dunya walan taraanii qaala fiiha ahlu lkhiyara fii hadihi wanafyu lita'biidi zacmu abi qaasimihim maxmuudi qaala wuxuu ihi wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu jawaasa ru'yati aragtidii inay bannaan tahay min alcibaadi ay kaa'inatan xaalo ay ka ahaatay min alcibaadi addoomaha xaggooda addoommihii almuttaqiina ahaa kuwa ka cabsada lilaahi alla caza wajal fi lqiyaamati qiyaamaha ayay ku arkayaan duuna dunyaa adduunyada sokadeed adduunyada ku arki maayaan iyo wa wujuubaha wayactaqiduuna waxay rumaysan yihiin wujuubaha ay wuquucaha aragtidaasi dhicisteeda liman cid ay u dhacayso jacala allaahu ilaahay uu uga dhigay daalika madkuurka hawaaban lahu abaalmarin uu ku abaalmarinayo fi laakhirati aakhira kamaa qaala wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira kamaa qaala tacaala liqowli illaahi tacaala wujuuhu wejiye yowmaidin maalintaasi qiyaame naadiratun waa mid iftiimaysoo werwaraysa ilaa rabbihaa rabbigeed inta ka ahaatay baanay naadiratun eegeysaa wa qaala fi lkufaari ay fii shaani lkufaari arrinka gaaladana rabbi waxa uu ka yidhi kalla takdiibka ha joojiyaana innahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinkaasi qiyaame lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabay weeye falow kaana almu'minuuna mu'miniintu hadday ahaan lahaayeen kulluhum dhammaantood iyo walkaafiruuna gaaladu kulluhum dhammaantood laa yarownahu kuwa aan arkahayn rabbi kaanuu waxay noqon lahaayeen jamiicuhum dhammaantood ama biajmacihim dhammaantoodba canhu maxjuubiina ay maxjuubiina kuwa laga xijaabay bay noqon lahaayeen canhu isaga xoogay markaa halkaa waynu soo yaro sharaxnay sifadaasaanu ku sheegayaa waxaa ku tacalluqa badidiisana kitaabkii horeynu ku soo mara qaala wuxuu uhi wadaalika kaasina min hayri ictiqaadi tajsiimi ay xaasilun mid dhacayo weeye min hayri ictiqaadi tajsiimi jid inuu leeyahay iyadoon laga aaminin filaahi ilaahay shanigiisa caza isagaa qaalibahoo wajalla weyne iyo wala taxdiidi lahu iyadoo aan la xadaynin walaakiin ha yeeshee yarownahu way arkayaan addoommuhu rabbigood jalla wacaza biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaau ay calaa maa yashaauhu sida uu doono ayay u arkayaan huwa isagu bilaa kayfin kayf aynu inagu garanayna la-aanti wuxuu halkan mualifku tilmaamayaa marka la yidhi ilaahay waa la arkayaa ka dhalan maysa in la yidhaahdo ilaahay jir buu leeyahay ama jir baa loo sugaya ama jir baa laga aaminaya sidaasoo kale ka dhalan maysa in ilaahay jalla wacalaa la xadeeyo oo laga dhiga markaa shay maxduud ah oo xad leh ka dhalan mayso ha yeeshee ilaahay bay arkayaan addoommuhu sida ilaahay uu doono ayay u arkayaan rasuulkaana inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam ilaahay in la arkayo qur-aankuna wuu inoo sheegay arintaasina weliba nicmooyinka ahlujannuhu ay helayaanee waaweyn ama ta ugu weynba weeye arinta ku saabsan jismi ilaahay miyaa loo sugayaa mise loo sugi maayo kutubta kalaamka had iyo jeer lafdiga iyadoo la nafiyaya aada ugu soo noqnoqota ahlu sunnaha qaacidadooduna waxa weeye alfaadda wixii kitaabka iyo sunnada ku soo arooray nafyan wa ihbaatan waa la aqbalaya oo wixii nusuustu sugtayna ilaahay waa loo sugayaa waxay nusuustu u diidayna waa loo diidaya alfaada kitaabka iyo sunnada aan ku soo aroorin ee dadka qaar ay sugayaan ama ay diidayaan waxaa la odhanayaa macnaheeda maxaad uga jeedaa qofka wata ee isticmaalaya hadduu macno xaqa uga jeedo macnaha xaqa ah waa la aqbalayaa hadduu macno baatila uga jeedana macnaha baatilka ah dee la aqbali maayo waa la radiyaya hase ahaatee lafdigan aan soo aroorin isaga isticmaalkiisa waa la yska daynayaa waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan waxaa la isticmaali karaa un marka macnihiisu uu xaq yahay yaa isla markaana looga jeeda min baabi alikhbaar in ilaahay jalla wacalaa lagaga waramo waxay jirta qaacide la idhaahdo baabu sifaati awsacu min baabi alasmaa marka la eego asmaada ilaahay iyo sifaatkiisa sifaatkaa badan wa baabu likhbaari awsacu min baabi sifaat baabka ikhbaarka waxyaabaha ilaahay lagaga waramo iyadoon magac iyo sifo midnaba looga dhigahayn lagaga waramaana way ka waasaxsan yihiin baabka sifaadka marka haddii shayga macnihiisuna uu sax yahay sifo iyo isamna aan looga jeedina min baabi alikhbaar looga jeedo waxay ahlulcilmigu leeyihiin dhib ma laha waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay qadiim lagu sheegaayo oo macno saxana looga jeedo mawjuud lagu sheegaayo soo ma aragtid waxaasoo dhami waa min baabi alikhbaar weeye waayahay waxaa jira waxoogay dhowr kelmadood oo ahlulcilmigu markaa ama ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiin oo ay u adeegsadaan min baabi tawdiix caddayn uun markaa nusuustii lasii caddaynayo macnaheeduna uu cad yahay oo laa taxtamilu ila alxaqa horena inaynuu soo baraarujinay waa laga yaabaa waxaa ka mid a markay leeyihiin maciyada caamka ah macanaa bicilmihi markay leeyihin bicilmihi waxaa ka mid a markay leeyihiin baa'inu min khalqihi fowqa samaawaatihi calaa carshihi baa'inun min khalqihi markay leeyihin khalqigiisa uu ka baxsay waxaa ka mid a qur-aanka markay leeyihin waa hayru makhluuq alqur'aanu kalaamu llaahi munazalu hayru makhluuq waxaa ka mid a markay leeyihin walaa cala alcarshi bidaatihi markay leeyihin alfaada noocaasi waa alfaaday salafku ku ijmaaceen isla markaa wax maxduura ama qaladina aan u soo geli karin kamana kamana baxsana in la idhaahdo waa madmuunkii iyo waxa weeye macnihii waxyigu sheegayey ayuunbaa laga qaatay haddaynu usoo noqonno haddaba jismiga waxaynu leenahay jismiga qofka isticmaalaya maxaad uga jeeda waxa suuro geli karta jismiga in looga jeeda albadanu almurakabu min ajzaain wa abcaad jidhka iska saaran qaybo iyo xubno sida jidhkeennan ama jidhkan addoomaha oo kale kaa jismi waa laydhaa waxaa kaloo dhici karta jismi in looga jeeda almawsuufu bisifaati alqaa'imu binafsih almubaayinu ligayri cidda sifaad iyo tilmaamo ku sifaysan sidiisana u taagan hayrkiina ka dhex baxsan ee aan ku dhex jirin macnaha hore haddii la eego fii xaq illaahi waa baatil weeye laakiin macnaha labaad haddii la eego fii xaq illaahi waa saxiix weeye ha yeeshee lafdiga jismiga waa laga joogsanayaa isticmaalkiisa nafyan wa ihbaatan waayo ma soo aroorin lafdiga jismiga iyo xayiska iyo jihada iyo makaanka iyo jawharta iyo caradka iyo waxyaabaha noocaasay aada u isticmaalaan kutubta kalaamka moogta sidaa awgeed ba adurat lahariya sheekha fakhrudiin laydhaha wuxuu ku odhanaya walaa takhud fii hadihi اlkilmaati alxadi wاljihaati wاlmakaani alxadi wاlmakaani wاljihaati kada taxayusun walafdu اljismi wajawharun wacaradun lisalmi falam yarid sharcu bidikri daka faqif wadowman khaalifa hawaaka falam yarid sharcun bidikri daaka faqif wadawman khaalifan hawaaka mar haddaanu sharcigu ku soo aroorin jooji baa lagu qaala wuxuu uhi wadaalika kaasi ay xaasilun mid jira weeye min kayri ictiqaadi tajsiimi jir inuu leeyahay iyadoon laga aaminahayn fii xaq filaahi ay fii shani illaah ilaahay arrinkiisa caza wajal iyo wala taxdiidi lahu iyadoon la xadaynahayn walaakin yarawnahu way arkayaan jala wacaza biacyunihim bay ku arkayaan calaa maa yashaau siduu doonay u arkayaan huwa isagu bilaa kayf qaala wuxuu ihi xaqiiqatu liimaani wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay odhanayaan ina aliimaana iimaanku qowlun odhaah weeye iyo wa camalun shaqo wa macrifatun iyo garasha weeye yaziidu wuxuu ku bataa biaacati aacada ilaahay subxaanahu wa tacaala wayanqusu waxaanu ku dhinmaayo ku dhantaalmaa bilmacsiyati caasiista rabbi la caasiyo man kaurat cidda ay badato aacatuhu aacadiisu asyadu uu ka siyaadsan yahay iimaanan xagga iimaanka miman axad huwa isaguba duunahu ka sokeeya fi aacati xagga aacada kaga sokeeya masaladii iimaanka ee sharaxa badnayd ayuu halkan ku sheegay waana masale aada u muhiima sheekhuna wuu soo yaro celcelinayaa markaa kutubtii hore ayaa loo raajici doonaa oo aynu kaga hadalla iimaanku waa qowl iyo camal cibaaradaasi waa cibaarada ahlu sunnaha badidoodu ay cabiraan sidaa awgeed baa qaarkood ijmaacbabay ku soo rareen qowl iyo camal markay yidhaahdeenna qowlkana waxaa soo gelaya qowlulqalbi iyo qowlulisaani qowlulqalbi ictiqaadkiisa iyo tasdiiqiisaa looga jeedaa qowlulisaanina annutqu bishahaadatayn baa looga jeeda camalkana waxaa soo gelaya camalulqalbi waljawaarixi camalkii qalbiga sida niyadiisi iyo ikhlaaskii iyo khowfkii iyo khashyadii iyo rajahi iyo tawakulkii iyo alxubu fillaah walbuqdu fillaah camalada badan ee wanaagsan ee qalbiga lagala yimaado camaluljawaarixna waxaa looga jeedaa khayrkii xubnaha laga samaynayay rukuucdii sujuuddii qiyaamkii fadhigii khayrka in loo socdo in laga noqdo waxa weeye iyo waxyaabaha la midka bacdu ahlilcilmi afartaasay ku gaabiyeen sida ibnulqayim aad ka arki karta kitaabu salaa markaa camalulisaankii xaggay geeyeen camaluljawaarixaasi ugu jira soo ma aragtid bacdu ahlilcilmina camalkiibay saddex ka dhigeen camalulqalbi camaluljawaarixi camalulisaani waana sidaynu ku soo maray alcaqiida alwasaiya soo maaha markaa intubana waa isla mid bacdi ahlilcilmiga ka midii waxay raaciyeen labada alimaanu qowlun wa camalun wa niya bay raaciyeen oo waxay isidhaahdeen armo xaggaa hore niyada laga fahmi waayaa niyaduna waa muhiim oo waata lagu aqbalo maxay waxa weeye camalka wa inama alacmaalu biniyaat soo maaha sidaa awgeed bay niya u raaciyeen qaarkood waxay idhaahdeen wa niyatu waitibaacu sunna itibaacu sunnay ku dareen oo waxay isidhaahdeen aarmo halka hore laga fahmi waayaa way sii caddeeyeen sababtuna waxay tahay haddii qofku uu camalkii sameeyo ilaahay dartii u sameeyo laakiin aanu sunnada waafiqin dee laga aqbali maayo oo wixii bidcu noqonaya sidaa awgeed bay watibaaci sinna ugu dareen qaar waxay ka cabireen sidii aynu ku soo marray lumcaha alimaanu qowlun alimaanu nutqun bilisaani waictiqaadun biljanaani wa camalun bilarkaan qaar sidaasay ka cabireen wax alla waxaasoo dhamina sida sheekh islaam ibnu taymiya uu fasiray waa isla wada muraado waa isla wada midun yani cibaaraadka noocaas ahlu sunnuhu iimaanka ku tacriifinayaan waa isla wada halkii sheekhuna halkan isagu wuxuu yihi aliimaan qowlun wa camalun wa macrifa macrifa ayuu ku daray macrifaduna waxa weeye waa garashada qalbiga wax laga garta weeye weliba macrifada muminka waxaa la socotaa tasdiiqi marka waa garashada xaqa qalbiga laga garto lagana rumeeyo weeye sidaa awgeed ba alimaamu lbukhaariyu raximah ullah kitaabkiisa saxiixa kitaab la idhaahdo kitaabu limaan buu xagga hore ku keenaa wuxuu idhaahdaa baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana aclamukum billaah wa ana almacrifata ficlu lqalbi hadalkaa rasuulkuu baabu yahay calayhi asalaatu wasalaam iyo in macrifadu ay tahay ficilka qalbiga marka sida hadalkaa bukhaariba ku sugan macrifadu waa maxay waa ficlulqalbi afcaasha qalbigay ka mid tahay almacrifatu hee waa ficlulqalbi caalimkii la odhan jiray ibnu rajab alxambali markuu sharaxayo saxiixa bukhaariga hadalkaa bukhaari markuu sharaxayo kitaabkiisa la dhaa fatxulbaari laba fatxulbaari baa jira mid waa kan caanka ah ee ibnu xajar alcasqalaani uu leeyahay ee la idhaa fatxulbaari bisharxi saxiixi lbukhaari fatxulbaariga labaadna waa fatxulbaari oo ibnu rajab baa qoray oo isaga quliisu waa sharxa bukhaariga iyomaa horeeyey ibnu rajab baa horeeyey xaafidkuna wuu ka dambeeyey laakiin ibnu rajab ma dhammaystirin saxiixa bukhaariga sharxiisa ma dhammaystirina geeridii baa ka soo gaadha isagoo xoogay marinahaya oona aad ba u fogaan haddana intaasoo mujalladka sii daaya dabadeetana alxaafid ibnu xajar oo ka dambeeyey ayaa intuu magiciisii qaatay buu kitaabkii sharaxay oo kolkaasuu dhammaystiray soo ma aragtid marka labadaa fatxulbaari baa jira weligaa ayaa iska kaa qaldamay wuxuu ka odhanayaa markuu sharaxaayo hadalkaa bukhaari sharaxiisa ah waalmacrifatu hiya murakabatun min tasawurin wa tasdiiq fahiya tatadamanu cilman wa camalan wa huwa tasdiiqu lqalbi waxay iska saarantay buu odhanayaa macrifadan la sheegayaa tasawur in wixii la garto la sawirto iyo tasdiiq in la rumeeyo sidaa awgeed baa waxay koobsanaysaa cilmi iyo camal in wixii la garto iyo in lagu camal falo waay kolkaasuu sii waday oo kolkaasuu odhanayaa tasawurka shayga in la tasawurto ama la garto waxaa dhici karta inay wadaagaan qofka muminka ah iyo kaafirka oo sida uu tasawuranayo muminkii in kaafirkiina u tasawurtaa dhici karta ha yeeshee tasdiiqa muminkaa la gaara soo ma aragtid muminka ayaa la gaarahoo gaalkii waxa weeye kala gaar ah faina tasawura qad yashtariku fiihi lmuminu walkaafir watasdiiqu yakhtasu bihi lmumin fahuwa camalu qalbihi wa kasbih marka calaa kulli xaal macrifadaa sheekhu uu sheegayaa waxa weeye waa ficilkaa iyo kasbigaa qalbiga weeye mualifkuna wuxuu isu raaciyey si uu inoogu caddeeyo talaasumka ka dhaxeeya qowlka iyo camalka iyo macrifada camalkan la samaynaya muuqda iyo waxaan qalbiga ku jira waa wax isku xidhan weeyo talaasum ayaa ka dhaxeeya oo kala maarmi maaya oo qofkii sida loogaga baahan yahay camalada iyo waxyaabaha qarsoon ee qalbiga ku qarsoon ayaa dee camaladan muuqdana loogaga baahan yahay iimaankan ahlu sunnuhu ay tacriifinayaanna waa iimaankii kaamilka ahaa soo ma aragtid iimaankan qowl iyo camal iyo khayr oo dhami uu soo gelayaa waa iimaankii kaamilka ahaa wey waxaa kaloo uu raaciyey iimaanku inuu kordho yaraadana wuxuu ku kordhaa aacada ilaahay iyo garashada ilaahay jala wacalaa iyo aayaadkiisa in laga fikira iyo waxyaabaha lacaynkaas wuxuu ku yaraadaa macsida iyo jahliga iyo waxyaabaha noocaas sidaa awgeed baa haddii laba qof ay kala khayr iyo aaco badan yihiin kaa aacada badan baa iimaan weyn iimaanku markuu bato halkuu gaadhayaa xad ma leh waxaa laga yaabaa dadka qaar iimaankoodu inuu weynaado ilaa buuraha uu ka weynaado marka iimaanku naaqusana naaquskiisu xad ma leh waxaa dhici karta iimaanka qofku inuu naaquso naaquso yaraado hoosu dhaco ilaa marka dambe gebigiisuba uu zuulo oo uu meeshaba ka baxa ciyaadan bilaah sidaa awgeed baa halkaa walaalayaal waxaynu ka qaadanayna inaynu iimaankeenna had iyo jeer kobcinno oo iimaankeenna aynu ka warhayno oo sida xoolaheenna iyo shaqooyinkeenna aynu u dhaqaalayno si ka weyn iimaankeenna aynu u dhaqaalayno oo aynu xuska ilaahay iyo barashada cilmiga iyo xaadirista goobaha khayrka iimaankeenna aynu ku quweyno iyo fahamka aayaadka ilaahay jala wacala qaala wuxuu ihi wayaquuluuna waxyaabaha qalbiga qallajinaya iimaanka nuqsaaminayo macaasidu kow ka tahay macsida la eego ta la dhegaysto ta waxa weeye la sameeyo ta si kale qofka u soo gaadha macaasidan in aad iyo aad looga fogaado wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu ina axadan qof axadkaasoo min ahli tawxiid ahlu tawxiidka ka mida iyo waman cid ka mida yusalii u tukanaysa ilaa qiblati lmuslimiina qiblada muslimiinta u tukanaysa low irtakaba haddii uu la yimaado denban dembi aw dunuuban ama dunuub kaiiratan badan taasoo sakaa'ira sakaa'ir ah aw kabaa'ira ama kabaa'ir ah maca aliqaamati iyadoo lala qabo inuu ku dul sugan yahay cala tawxiidi towxiidka lilaahi ilaahay uu keliyeynayo iyo waliqraari cala aliqraari iyo qirista inuu ku dul sugan yahay bimaa shay uu qiraayo iltasamahu uu laasimay oo wa qabilahu uu ka aqbalay an ilaahi ilaahay xaggiisa fainahu axadkaasi laa yukafaru bihi lagu gaalaysiin maayo dembiga wayarjuuna waxay u rajaynayaan ahlu sunnuhu lahu ka almakfira dembi dhaaf qaala tacaala alla wuxuu uhi wayakfiru wuu dhaafaa ilaahay maa duuna daalika shirkigaa wixii ka sokeeya liman yashaau ciduu doonu ilaahay jala wacalaa u dhaafaa cid walba uma dhaafay ciduu doonu u dhaafay masaladan halkan uu ku sheegayaana waa masaladii ku saabsanayd qofka dembiga sameeya ahlu sunnuhu maxay ka aaminsan yihiin waay intaynaan taa gelin dunuubtu waxay u qaybsantaa sakaa'ir iyo kabaa'ir bay u qaybsantaa sheekhuna uu caddeeye wuxuu ihi sakaa'ira aw kabaa'ira sidaana nusuustaa tusinaysa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ida jtunibat اkabaa'ir waa kii rasuulku lahaa sal اllahu alay wasalam marka nusuusta qur-aanka iyo xadiidkaa sheegaysaa inay u qaybsanto dunuubtu kabaa'ir iyo iyo sakaa'ir waana sida madhabka ahlu sunnuhu uu yahay kabiirada xadkeedu waa maxay waa la ysku xoogay aqwaal baa la soo raraa ayeeshee daabidkeeda ugu fiicani waxa weeye in la ydhaa kabiiradu waa maa kaana fiihi xadun fi dunya aw waciidu binaari fi laakhira aw iqtarana binafyi liimaani aw biadabin aw lacna wanaxwi dalik waxa weeye kabiirada daabidkeeda iyo xadkeedu in la idhaahdo waa dembiga qofka sameeya adduunyada xad loogu goodiyey la yidhi xadkaasaa lagaa jaraya ama aakhiro naar loogu goodiyey ee la yidhi cidda samaysaa naar bay gelaysa ama jannada geli maayo ama iimaanka laga nafiyey ama cadho alla loogu goodiyey ama nacdal waxa weeye la nacdalay iyo waxyaabaa la midka ah sida inuu rasuulku dhaa naga mid maaha oo kale oo dayru naga yahay calayhi salaatu wasalaam marka kabaa'irtu waa dembiga waxyaabaha noocaas oo kale ahi ay ka ratimaan weeyi qowlkaasina waa qowlka aqwaasha ugu saxiixsan insha allah waana ka a'imadii salafka laga soo rarayo culimadii sida ibnu cabaas iyo axmed ibnu xambal iyo ibnu cuyeyne iyo ayaa laga soo raro ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi kullu maa wacada allaahu calayhi naar kabiira dembi kastoo ilaahay cidda samaysa naar ugu goodiye waa kabiira weeye ibnu abi xaatim baa ku wariyey bisanadin xasan sida bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen markaa taasi waa mas'alo masalada labaad waxay tahay qofka tukanaya ama ahlu towxiidka ka mid ee shahaadanaya ee dembi ka dhaco ha yeeshee ilaahay keliyeynaya ee diintii iyo xaqii qirsan ka waran ahlu sunnuhu waxay leeyihin gaal maaha iimaankana lagaga saari maayo ha yeeshee iimaankiisii uu naaqusaya waa sidyada wanagii kusoo mara soo maha marka maxaa la odhanayaa qofkaa dembiga sameeyey isagoo mumina muminu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama waxaa la odhanaya waa muminun naaqisul'iimaan markaa iimaankiina laga siibi maayo iimaankii oo dhammaystiranna loo sugi maayo labadaa darafna laba kooxood oo ka mida dadka qaldan ayaa maray oo khawaarij iyo muctasila waxay leeyihiin mar haddii uu kabiiro sameeyey ee uu ka baxayaa islaamnimadiiba muctasilana waxay dhaha waa mansilatun bayna almansilatayni buayuu joogaya ya khawaarijina gaalnimaduu gelaya xataa ulaada khawaarijta qaar baa idhaahda sakaa'irta xataa waxa wey dadku ay ku gaaloobayaan xataa sakaa'irka sameeyaan waaya qolada murjiyada la idhaahdaana iyaguna xagga kaley taagan yihiinoo waxay leeyihiin war dembi uu doonaha sameeyo mar haddaanu diinta ka bixin waa muminun kaamiluliimaan oo laa taduru maca almacsiyati laa taduru maca aliimaani macsiyatun bay leeyihin mar haddii iimaan meesha joogo macsida waxba yeeli mayso qanjuhu jooga kaa khamriga caba iyo afar iyo labaatanka saacadood iyo ka afar ilaa tanka saacdood masaajidka ku jira ee ilaahay xusaya ilaahay jala wacalaa caabudaya waa isku iimaan markaa calaa kuli xaal labada darafba waa laba daraf oo baaila weeye walaa taqluu fii shayin min alamri waqtasid kilaa darafay qasdi lumuuri damiimun labada darafba waa laba daraf oo baaila madhabka ahlu sunnaha ayaana saxa waana ka nusuusta waafaqsan ka nusuusta waafaqsan weeye maxay ahlu sunnuhu daliishadeen aayaddaa qur-aankaaba adiladooda ka mid a adiladoodu way badantahy horena waynu soo marray laakiin aayaddaasaa ka mid a wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay wixii gaalnimo iyo shirki ka sokeeya waa shirkigii weynaaye mashiiada ilaahay jalla wacalaa iyo doonistiisa u ban yaalla qofka sameeya ilaahay hadduu doono wuu ku ciqaabaya hadduu doonona wuu u dhaafaya ibnu jariir aabari waa ka odhanaya sida tacliiqaa hoose uu ku soo rarayo waqad abaanat hadihi alaayatu ana kula saaxibi kabiirati fafii mashii'ati illaah in shaaa cafaa canhu wain shaaa caaqabahu calayh maa lam takun kabiiratuhu shirkan biاllaah aayaddan ilaahay saasuu ku caddeeyey waa taxta mashii'at illaah waxaad ka soo qaadaa haddii ilaahay aanu uba dhaafina uu ku ciqaabo mar haddii iimaaniyo tawxiid uu ku dhintay naarta miyuu ku waaraya maya waa laga soo saaraya ibnuljawsina isaguna wuxuu yidhi fafii qowlihi liman yashaa nicmatu cadiimatu min wajhayni axaduhuma anaha taqtadii ana kula mayitin calaa danbin duuna shirki laa yuqطacu calayhi bilcadaab wain maata musira wاthanي ana tacliiqahu biاlmashiiئaةi fiihi nafcu lilmuslimiin wa huwa an yakunuu calىa khawfi waطamc isna wuxuu yihi markuu ilaahay yidhi liman yashaa ciduu doonuu rabbi u dhaafaya wixii gaalnimada ka sokeeya nicmaa kaga sugan laba dhinac waa mida qofkii macaasi ku dhinta hadduu doono haba joogtayn jiree gaalnimada ka sokaysa cadaabka loo jari maayo oo raju leeyi sooma aragtid waxaa dhici karta ilahay inuuba dhaafo marka haddaad xataa u macasi ku dhintay gaalnimo ka sokaysa lama odhan kara kaasi waa ahlu naar ama ilaaba ilaa ilahay baa naarta geynaya dhinac labaadna aayaddu faa'iido weyn bay xambaarsan tahay oo lama odhan macsiba ha sameeyo ilaahay wuu u dembi dhaafaya mashii'ada ilaahay baa lagu xidhay soo maah mar haddii mashii'ada ilaahay lagu xidhay waa in ilaahay laga baqade oon la odhan maye mar haddaanay gaalnimo ahayn ilaahay wuu kuu dhaafaya iska soco waxaad doonto samee ma fahante waa inuu qofku khawf iyo amac labadaba meesha ay jira xaggana ilaahay ka baqo waayo in adiga lagu dhaafayo in kale waruma hayse xagganna naxariista allaha ka quusan ee ilaahay naxariistiisa raje waaba iska dhici kartaa in ilaahay uu kuwa u dhaafayo kugu daro xaggana ka baqo marka khawfka iyo amaci labadaba waxa weeye ku sifo weeye qaala wuxuu uhi wayaquuluuna ina axada min ahli tawxiidi waman yusallii ila qiblati lmuslimiin low irtakaba haddii uu sameeyo denba dembi aw dunuuban ama dunuub kaiiratan badan sakaa'ira aw kabaaira macal iqaamati iyadoo lala qabo inuu ku dul sugan yahay cala tawxiidi towxiidka lilaahi ilaahay uu keliyeynayo iyo waliqraari qirista bimaa shay uu qiraayo iltasamahu u laasime wa qabilahu u ka aqbala can illaah oo dee sharcigiisa iyo diintiisa fa inahu laa yakfuru bih dembigaa uu sameeye ku gaaloobi maayo laa yakfuru bihi haddii sidaa loo dabdiyo ama fainahu laa yukafaru bihi lagu gaalaysiin maayo dembiga uu sameeyey bihi ay bidembi wayarjuuna waxay u rajaynayaan ahlu sunno lahu ka almakfira inuu ilaahay u dembi dhaafo waxa weeye mar walba odhan maayaan kolleyba waa lagu cadaabaya ma odhanayaan in la cadaabiya inuu ilaahay u dhaafaba waa suuragal oo taxta mashii'at illaah wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayaddaasi ayaana u daliila masaladani waxay xambaarsan tahay takfiirka waxa loo yaqaano oo xaqdarada ah in la yska ilaaliyo waxaa dadka lagu gaalaysiinayaa waa inuu yahay marka koobaad wax daliil loo hayo caqliga laguma ogaan kara waxaas waa gaalnimo iyo gaalnimo maaha daliilkaa loo daba fadhiista daliilkuna waa qur-aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca he culimada islaamka ta labaad haddii qof uu ku dhaco wax markaa waxa weeye gaalnimo aba oo shaki aanu ku jirin markaba la odhan maayo gaalnimaad ku dhacdays daaqadaad ka sii baxda marka la xukumayo ee si guud waa loo odhanaya qofka gaalnimo sameeya waa gaal qofka waxaa ku hadlaa gaalnimuu ku hadla ka sidaa sameeya waa gaal si guud waa loo odhanaya laakiin shaksi gaara markay timaado dee qadaa bay noqonaysaa soo maaha xukun gaaray noqonaysa xukun cid gaara marka la xukumayana maxaa la sameeya ya xaakimku imika marka uu xukumayo shaksi gaara qof walba miyuu ku dhajiya ya ya hadduu qof waalo noqdo kan wax sameeyey ka warranaya ku cadda muu xidhaya ya waxaa la odhanaya waxa way xuskiisiiyo maqabay naga sii daaya marka waxaa loo shardiyayaa tawafuru shuruud waintifaacu lmawaanic shuruudda inay meesha wada taallo qaangaadh yahay waxa weeye caaqil yahay soo ma aragtid u kasay waxan u kasay oo waxa weeye kama iyo wax lamida aanay uga dhicin uu ogaa waxan oo aanu jahli jirin soo ma aragtid marka mawaanicdiina jahligo kalea ka mid noqon kara iyadoo isaga qudhiisa dee tafsiil badan kusii jiro waxaa kaloo ka mid noqon kara tawiil oo kale waxaa laga yaaba qofku inuu wax awiilanayo waxbaa isu sawaray ma garanaysa tawiilkaasi dad badan baa kaga badbaaday imanka tusaale ahaan imanka la ydhaha khawaarijtu waynu soo marray saxaabadii way la dagaalamayeen ma fahante dhiigoodaanay xalaashanayeen weliba waxay u arkayeen ajar weyn in ilaahay lagaga helayo haddii la laayo ayay u arkayeen soo ma dhiigooda way xalaashanayeen qof muslima oo ilaahay dhiiggiisa xarime inaad xalaashato ka warran xukunkeedu waa maxay waa gaalnimo soo maa haddana saxaabadu may gaalaysiin markii cali oo la dagaalamayey oo hogaaminaya dagaalkii lagu qaada la weydiiyey ya wuxuu hi min alkufri faru ama min ashirki faru war gaalnimadu waatay ka soo carareen buuri waatay ka ordayaan buuri ma gaalaysiinayno haddaa waa maxay markii dambe wuxuu hi waa walaalaheenoo inagu xadgudbeen buuri markaa isku soo duuduuba waxaa loogu cudray ilan waa la gaalaysiin lahaaye ta'wiil waxbay markaa sidanaa isu sawirtay oo si qaldan bay waxu fahmeenoo dabeetana aayaad bay akhriyayaanoo waxbay awilanayaan de tawiilku waa loogu cudriye marka calaa kuli xaal shaksiga gaarka ah waxaa loo shardaya tawafuru shuruud waintifaau mawaanic shuruudiina lagu gaalaysiin laha inay meesha wada taallo mawaanicdii waxyaabihii in la gaalaysiiye ka hor joogsan laana inay wada maqan yihin markaasaa la odhanayaa gaalnimuu sameeyey gaalnimadaas waa caddahay shuruuddii way wada taallaa mawaanicdii waxyaabihii diidi laha hor joogsan laha way wada maqan yihiin wuu gaaloob cidda sidaa odhan kartaana waxay ahlucilmigu idhahda waa cidda shareecada aqoonta u leh ee ahlu ijtihaadka ah ee cilmiga ku raasukday qof waliba intuu iska boodo ma odhanayo waxa weye gaalnimu ku dhaco waa ki gaaloobay ee ku daayey iska odhan maayo marka calaa kulli xaal arintaasi horena waxaan filayaa inaynu uga warannay waa in waxa weeyaan markaa gaalaysiinta xaqdarada ah waa in aad iyo aad la ysaga jiro qaacido muhiimaa jirtoon horena idinku soo sheegay qaacidadaasi waxa weeye man habata islaamuhu biyaqiinin lam yazal canhu bishaki sheekh islaam ibnu taymiya keyrkiiba way sheegeen qofka islaamnimadiisu yaqiin ku sugnaato man habata islaamuhu biyaqiin islaamnimadiisu qofka yaqiin ku sugnaato lam yazal canhu bishaki shaki kaga zuuli mayso mar haddii la hubo inuu qofkaasi islaamay oo yaqiin ahaana islaamnimadiisu u sugnaatay shaki wax la ysku hayo oo la leeyahay armuu sidan uga jeeda ama armuu sidan uga jeeda waxani ma gaalnima maya maaha waxyaabo noocaasa kaga suuli mayso waxyaaba noocaasa kagama suulayso waxaa kaloo aynu baraarujinaynaa macaasida noocana madhabka ahlu sunnuhu waxa weeye mar haddii shaygu aanu gaalnimo sidiisa u ahayn ama qofku ha badsado ama ha yaraysto ama ha joogteeyo ama yaanu joogtayn dee wixii gaalnimo maaha way jirtaa qofka yaraysta iyo ka badsada inay kala dembi weyiin oo qofka hal jeer khamriga cabay tusaaleahaan iyo ka maalin walba caba ama kumanaan jeer cabay dee isku dembi maaha shaqana iskuma leh soo ma aragtid laakiin sida mar in la cabaanay gaalnimo u ahayn qofku haddaanu xalaashanahayn ayaa haddii la badsadana aanay gaalnimo u noqonin soo ma aragtaan waayo qaacidaa jirta sheekh islaam ibnu taymiyana uu ku sheegay saarimka saarimulmasluul calaa shaatimi rasuul qaacidadaasi waxa weeye maa yanqudu liimaana yastawi fiihi qaliiluhu wa kaiiru maa yanqud iimaana iimaanka waxa jebiya yastawii fiihi qaliiluhu wa kaiiru intiisa badan iyo intiisa yar waa isku mid intiisa yar iyo intiisa badan he waa isku mid weeye waxa iimaanka jebiya xaggay iskaga mid ka yihiin macnii xagga jebinta iimaanka xagga dembiga way kala dembi badan yihiin oo qofku xumaantii dee mar kastoo uu ku celceliyo dembi buu kororsanaya soo maah xagga jebinta iimaanka miyaa la odhanayaa tusaale ahaan qofka ilaahay jala wacalaa maraf laga adeeya ma gaaloobayo laakiin ka intaasoo jeer ku celiya gaaloobaya miyaa la odhanaya waa maya sida uu u gaaloobayo ka mar sameeya ayaa ka badiyaana u gaaloobaya way kala dembi badan yihin laakiin waxa weeye gaalnimada waxa weye waa iskaga mid labadiiba way gaaloobaya dadka qaar baa marka masalada xukumka laydhaa lasoo maro xukumka ilaahay waa waajib oo taa dadka muslimiinta dee waxa weeyaan maaragtay hadalkama taagna xukumadana isagaa ugu wanaagsan addoommaha ilaahayna waxa waajib ku ah waajib inay xukumka ilaahay subxaana watacaala qaataan mid la mid iyo mid ka wanaagsantoona heli maayaan waman axsanu min allaahi xukman liqowmi yuuqinuun ha yeeshee arrinka ladha alxukm bikayri ma anzila allah xukumkii ilaahay buu qofku ka baydhay tusaale ahaan magaalnima mise waa macsi markaa ay wax raacaan in qofku xalaashi jiro ama waxa weeye juxuud jiro uu kii ilaahayba dafirsan yahay ama tabdiil jire uu kiisan ku sheegaya kii ilaahay marka wax kala raacaan bay gaalnimantay laakiin asalkeeda qofku xukunka ilaahay inuu ka baydho tusaalahaan wax kala jawr sameeyo ama wax kale uu raaco waa macsi asalkeedu waayo dee macaasidan kalunbay lamid tahay horena waynu- waxaan filaya inaynu ugu soo celcelinay dadka qaar baa haddaba waxay idhaahdaan aada u badan wakhtiga inaynu joogno maya xaakimku hadduu qadiyad mucayana alxukm bikayri ma anzala laa sameeyo qadiyad mucayana ama dhowr arrin gaaloobi maayo ha yeeshee hadduu tashriic caamo ka dhigto oo qaanuun caamo uu ka dhigo wuu gaaloobaya waxaynu leenahay bardhan un isugu lugodawido ama waxaad tidhahdaan waxaan waa gaalnimay sidiisa u tahay ama gaalnimo maaha dhaha wa ilaa shaygan marka in yar la sameeyana aan la gaaloobin marka la yar badsadana la gaaloobayo halkuu ilaahay kitaabkiisa kaga yaalayo sunnada rasuulka sal allahu alay wasalam ma jiro ahlucilmigii waaweynaana waxay idhaahdeen waxa weeye waxba kama jiraan arrinta noocaas soo ma aragtid waana nooc tanaaquda weeye waxaani ama sida khawaarijta nimanka la idhaabaa qaba waa sidiisuu gaalnimo u yahay ama madhabka khawaarijta dee qaata dadku ha idin ogaadaan oo ha caddaad warkiinu ha caddaadee dee ama madhabka ahlu sunnaa raaca ee odhanaya asalkiisu waa macsi laakiin waxa weeye dhinacan iyo dhanacan xaydha jecel iyo bayrka jeceli xaggana maaragta waxbaan ka soo qaadaya xaggana waxbaan ka soo qaadaya waxa weeye sax noqon mayso marka baabka ictiqaadka la taqriirinayo weeye wa ilaa xukumka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan marka waa waajib in la fuliya waa waajib weeye xukumka ilaahay waayahay qaala almualifu raximahu llahu tacaala wakhtalafuu waxay isku khilaafeen ahlu sunnuhu fii mutacamidi tarki salaati almafruuda waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii mutacamidi ay fii takfiiri mutacamidi tarki salaati almafruuda kuwa u qastiyey u kasiyey u kasay salaada faralka ah ka tegisteeda gaalaysiintooda isku khilaafeen mutacamidiina bay ahaydoo waa jamcu lmudakar asaalim oo nuun baa ugu dambaysa nuuntii lilidaafa loo xadfa ma fahanteen waaye takfiir baanad soo qadaraysa wakhtalafuu fii mutacamidi ay fii takfiiri mutacamidi tarki salaati almafruuda waxay isku khilaafeen ahlu sunnuhu kuwa salaada faralkaa ka tegisteeda u badrheedhaya gaalaysiintooda ma la gaalaysiinayaan mise maya xataa yadhaba waxay ka tegayaan xataa yadhaba ilaa uu ka baxo ka tago waqtuha waqtigeedu min hayri cudrin cudur daar la'aan fakafarahu way gaalaysiiyeen jamaacatun koox ahlu sunnaha ka mid limaa ruwiya waxaa laga wariyey daraaddii can inabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri addoonka iyo kufriga waxaa u dhexeeya tarku salaa salaadda inuu ka tago salaadda ayaa qofka iyo gaalnimada kala ilaalinaysa qofku haddii salaadii uu ka tago wuu gaaloobay xadiidkaasina abu daawuud iyo tirmidiya baa wariyey ibnu maajah iyo eh, waana xadiid markaa sugan weeye muslim qudhiisu lafdi kaleo ku dhow buu ku wariyo bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa lafdi noocaasuu ku wariyey imaamu muslim wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama waxaa kaloo u daliila hadalka rasuulku uhi man taraka asalaata salaada qofka ka tagaa faqad kafara wuu gaaloobay waman taraka qofka ka taga asalaata salaada faqad bari'at beri bay ka noqotay minhu isaga dimat ullah ilaahay waxa weeyaan markaa magantiisii iyo cahdigiisii beri buu ka noqday oo ilaahay ilaalintii uu u ballanqaaday dadka salaada ilaaliya ee xifdiya ilaalin maayo ilaahay jala wacala intan dambena laba xadiid bay iska saaran tahay qeybta hore man taraka asalaata faqad kafara ee axaadiid bay ku soo aroortay macnaha axaadiid baa markaa ku soo aroortay axaadiidta ugu dhow waxaa ka mid ah alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafara xadiidka buraydee sheegaya annaga iyo dadka cahdiga iyo ballanka noo dhexeeya waa salaada qofka ka tagaana wuu gaaloobay waay qaybtaa labaadne faqad bari'at minhu dimat ullahina isna axaadiid baa ku soo aroortay lafdiga ugu dhowi waa xadiidka marka abidardaa uu sheegayo wuxuu ii dardaarmay saaxiibkay uu rasuulka uga jeedo sala allahu caleyh wasalam wlaa tatruka salaata maktuubata mutacamida faman tarakaha mutacamida faqad bari'at minhu dima xadiidkana sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin alimaam albaniy uu quweeyey lishawaahidihi marka alaa kuli xaal axaadiitaasi waa axaadii sugan weeye bacdu ahli cilmi markaasoo ahlu sunnaha ka mid axaadiidta iyo adilo kaley deliishadeen waxayna yidhaahdeen salaada faralkaa qofka ogaan uga taga cudurdaar la'aan ilaa wakhtigeedu baxayo waa gaal weeye diinta wuu kaga baxayaa bay idhahdeen gaalnimada adiladaasi sheegaysana tii weynayd ayay ku xambaareen qaala wuxuu ihi wata'awala waxay ku awileen jamaacatun koox oo minhum ahlu sunnaha ka midi annahu yuriidu inuu ula jeedo bidaalika arinkaa rasuulku sala allahu calayh wasalam arinkaa inuu ula jeedo yani gaalnimada uu ku dhacay cidda salaada ka tagtay man tarakahaa salaadii cidda ka tagta jaaxidan isaga oo diidan laha lisalaa salaadii isagoo diidan qofka ku gaaloobaya ka tagista salaadu waa qofka ka taga isagoo salaadii dafirsa diidan oole waxa weeyaan markaa waajib iguma aha aniga ama dadkaba waajib kuma aha ama maba rumaysni iyo waxa la midkaa qofkaasaa gaaloobaya idhaahdeen laakiin qofka salaadii iyo isagoo waajibnimadeedii rumaysan kasal iyo caajis dartii uga tagaa ku gaaloobi maayo bay idhaahdeen bacdi ka mida ahlu sunnuhu kamaa qaala yuusufu sida yuusuf bay yidhi calayhi salaamu innii anigu taragtu waxaan ka fogaaday millata qowmin duul markaa diintood duulkaasoo laa yuminuuna bilaahi ilaaha aan rumaynahayn ay tarka juxuudin wuxuu uga jeedaa ka tegistaa waan dafiray oo waan diiday diintooda marka wuxuu u soo qaadanayaa aayaddan tarkiga waxa loo isticmaalaayo usoo arooray tarku juxuud iyadoo looga jeeda taraka macnihii wuu diiday waxaa oo maaragtay waxa weeye muu aqbalin iyadoo looga jeedo usoo aroora waxaana ka mid a aayaddan markaas sida aayaddanba tarkigu u yahay macnihii juxuud iyo diidis ayaa tarkiga axaadiistaa ku soo arooray ee salaada dadka qaar ay ka tegayaanna looga jeedaa juxuud iyo diidis looga jeedaa bay idhaahdeen waay aayaddan markaa qur-aanka ah xataa haddii uu ka tegay la idhaahdo insha allah waxba dhibaata kuma sugna waayo tarkiga waxaa loo isticmaalaa qof shay intuu galay dabadeetana ka baxay na uu ka tegay waa la idhaahdaa qof aan marka horeba gelin oo banaanka ka joogay oo iska ilaaliyeyna uu ka tegey waa la idhahdaa soo ma aragtid yuusufna calayhi salaam marnaba diintii nebi ibraahim iyo aabbayaashii kama tegin taa baadilkana ma raacin sidaa awgeed ba haddii xataa ka tegey lagu fasiro macni ka dheeraaday bay noqonaysaa uu iska ilaaliyey macnuu noqon maayo uu markii hore ku jigir jiro deetana wuu ka baxay ibnu kaiirna waa ka odhanaya isaguna ijtanabtudaasuu ku macnaynaya waayo waan ka fogaado waan ka dheeraaday qaala wuxuu uhi wataawala jamaacatun waxay ku aweleen jamaaca minhum ka mid ahlu sunnu annahu yuriidu bidaalika arrinkaa rasuulku inuu uga jeedo tarkiga man tarakaha salaadii qofka ka tegay jaaxidan laha kamaa qaala yuusufu calayhi salaam innii taraktu waxaan ka fogaaday milata qowmin duul markaa miladood laa yuminuuna bilaahi ilaahan rumayni tarka juxuud baa looga jeeda tarka juxuudilkufri ayuu aniga ii qorayaa laakiin kufrigaa makhduudadaha kaba muuqda laakiin macnaheedu waxa weeye macno waadix ku noqon maayo sidaa awgeed jamaal casuul isagu waaba kaa jaray waayahay masaladani walaalayaal saa ogti waa masalo dheer salaadana shanigeedu aad iyo aad buu wen yahay qofka jaaxidkaa ama aan rumaysnayn gaalnimadiisa la yskuma khilaafsanaa laakiin kan rumaysan ee kasliga iyo wahsiga uga tegaya kaa ayaa la ysku khilaafsan yihi khilaafkaasina waa khilaafun bayna ahli sunna ahlu sunna iyo ahlubidac iskuma khilaafsanee ahlu sunnaha dhexdoodaa isku khilaafsanaan jiray waa khilaaf markaa horaba u jiray weeye masaladuna waxay dhex taalaa raajix iyo marjuux culimo badani waxay rajaxaan inuu gaal yihi culimo badanina waxay rajaxaan dhinaca kale inaanu gaal ahayn sidii culimadii hore ahlu sunnuu labada qowl ay ugu lahaan jireen masalada ayuunbaa culimadii waaweyneyd ee casrigani ahlu sunno ahaana iyaguna labada qowl imaamulalbani oo kale iyo waxay qabeen inaanu ku gaaloobahay soo ma aragti ibnu cuthaymiin iyo ibnu baaz iyo culimadaasina waxay qabeen inuu ku gaaloobayo masaladu markaa waa masale aada u hadal badan oo adag oo waxa weeyaan aan dhayal dhayal lagaga hadli karin walaalayaal salaad la-aanta dhibteeda iyo waxa weeyaan foolxumadeeda waxaa ku filan in qofkaa la ysku haysta islaamnimadiisi culimada islaamku waa marka meesha ugu dhoweynu dhigna weeye waa qof inuu muslim yahay iyo inaanu ahayn oo gaaloobay la ysku hayo weeye soo ma aragtid waxaba dhici karta inay sida kala noqoto waxa weeye diintaba uu ka baxo ayaa markaa dhici karta qowlkaasina weliba waa qowl waxa weeye qawi ah qowl qawi ah weeye oo nusuus badan haysta daahirka nusuusta marka la eegana waa qowlka waxa weeye qawiga soo ma aragtid markaa salaad la-aanta waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyo waa in laga digtoonaado salaada waa in aad iyo aad loogu dadaalo salaadu waxa weeye islaamka meel aad iyo aad u weyn ayay kaga jirtaa waa tiirka labaad ee arkaanta islaamka faralkeeda iyo sunnaheedaba waa in lagu dadaalo cilmigeeda waa in la barto waxaan baraarujinaya intaanan mawduuca ka bixin qofku haddii ay la raajix noqoto inaanu taariku salaadku gaal ahayn dee waa masale markaa salaf uu leeyahay lama odhan karo waa murji irjaagii baa galay lama odhan karo waxaan sidaa u leeyahay qolyaha markaa casrigan wax qorqoro qaar baa waxay idhaahdeen qofku hadduu taariku salaadka gaalaysiin waayo dakhalat calayhi shubhat lirjaa shubhadii irjaagaa u gashay ta noocaasina sax maaha waayo a'immadii shaafici iyo maalik iyo a'imo fara badan iyo imaamu axmed fii riwaaya ahlucilmi badan baa laga wariyey inaanay gaalaysiin ma shubhatulirjaa baa iyagana u gashay ya te lama odhan karo weeye marka halkaasaynu dego subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online